kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaal iyo kontonka ilaa labada kun labayo toban taxanahan oo aad ku daawataan barnaamijka raadraac ee ka baxa telefishinka qaranka waxaa sidoo kale aad ku dhegaysataan barnaamijyada dhacdooyinka iyo sahanka ay ka baxaan raadiyo muqdisho hadduu alla idmana qaybta sideedaad waxa ay noogu bilaaban doontaa sidan soo socotaa laga bilaabo kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii markii ay saacaddu ahayd saddexda habeennimo waxay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya caddeeyeen inay laaleen dastuurka iyo dhammaan awoodihii dowladda oo dastuur ku bixiyey kuwaas oo ay ka mid yihiin awooddii sharci dejinta ee baarlamanka awooddii laanta garsoorka iyo awooddii laanta fulinta doorashooyinka axsaabta siyaasadeed ururada shaqaalaha iyo wixii la mid a waxaa bilowday toban sano oo dalku dastuur la-aan ahaa waxaa loo diyaarinayey in lagu dhaqo nidaamka hanti wadaagga guddoonka dhexe kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii waxaa lasoo saaray warqadii koowaad ee kacaanka kow iyo labaatanka oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii oo kala qeexaysay siyaasadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waxaana warqadda koowaad ee kacaanka ay u qornayd sidan kow in la abaabulo bulsho ku dhisan shaqo iyo mabda'a cadaalad bulshadeed iyadoo la qadarinayo bay-ada iyo xaaladaha shacbiga soomaaliyeed labo in la diyaariyo lana hagaajiyo horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo dhaqanka si loo gaaro horukac deg deg ah saddex in la ciribtiro wax aqris qoris la-aanta lana horumariyo dhaqanka soomaaliyeed ee hodanka ah afar in si deg deg ah oo horutobin leh loo abuuro duruufaha gundhiga ah ee suurtagelinaya qorista farta afka soomaaliga shan in howlgallada iyo maamul dowladeedka laga ciribtiro musuq maasuqa xukunka fawdiga qabiilaysiga iyo wax walbo loo arko dhaqan xumo bulshadeed ama leh ifafaalo ku fadara ah dhaqan bulshadeedka lix in la baabi'iyo axsaabta siyaasadeed toddobo in goortii ay habboonaato shacbiga loo abaajiyo doorasho dadweyne caadil ah oo ka maran eex iyo qof jeclaysi siyaasadda arrimaha dibaddana waxay u qornayd sidan kow in la taageero isbahaysiga caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqyada gobonimadoonka ah ee u halgama madax banaanida ummadooda labo in lala dagaalamo qaab kastoo gumaysi ah iyo gumaysi cusub saddex in loo dagaalamo midnimada ummadda soomaaliyeed afar in si buuxda loo aqoonsado mabda-a nabad ku wada noolaashada shucuubta dunida ku wada nool oo dhan shan in la hiigsado siyaasadda dhexdhexaadka ah ee wax ku oolka ah lix in la xurmeeyo lana aqoonsado dhammaan ballanqaadyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya horey usoo gashay hal sano markii ay ka soo wareegatay dhalashadii kacaanka kow iyo labaatanka oktoobar golihii sare ee kacaanka wuxuu soo saaray axdiga ama warqadii labaad xaashida waxa ay qeexaysay ujeeddada golaha sare ee kacaanka oo ah in dalka laga hirgeliyo loona diyaariyo kudhaqanka nidaamka hanti wadaagga cilmiga ku dhisan sidaa ku caddayd xaanshida labaad ee kacaanku guddoonsaday kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaana warqadaasi ay u qornayd sidan soo socotaa qormada asalka ah ee lagu soo saaray warqadda waa luqadda talyaaniga turjumaad ahaanse waxaa rasmi ahaan lagu turjumay luqadda ingiriiska guddoomiyaha golaha sare ee kacaanka markuu arkay axdigii koowaad ee kacaanka kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii oo qeexay nidaam siyaasadeedka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya markuu tixgeliyey in lasii qeexo ujeedooyinka dowladda u bartilmaameedsan fiiro gaara u yeeshay ansixinta golaha sare ee kacaanka wuxuu caddaynayaa in axdiga koowaad ee kacaanku caddeeyey in gundhiga ujeedada dowladdu yahay in la dhiso bulsho ku salaysan shaqo iyo cadaalad bulshadeed iyadoo la hubsaday in nidaamka hanti wadaaggu yahay nidaam falsafadeedka keliya ee lagu dhisi karo bulshada aynkaas ah laga bilaabo kow iyo labaatanka oktoobar kun sagaal boqol iyo todobaatankii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxay guddoonsatay in ay ku dhaqanto nidaamkan tiwadaaga cilmiga ku dhisan kuna gaarto qiyamka ujeedooyinka iyo ahdaafta u bartilmaameedsan waxayna qaadi doontaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah oo si buuxda loogu fulinayo horumarka iyo baraarinta shacbiga soomaaliyeed xaanshida saddexaad ee kacaanka waxa ay soo baxday toddobadii luuliyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii sideedii juun kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii kulankii uu yeeshay golaha sare ee kacaanka arrimaha uu go-aamiyey waxaa ka mid ahaa ah in la dhiso xisbi siyaasadeedka keligii ka jira dalka oo sii wada mabaadi'da iyo siyaasadda kacaanka ee hantiwadaaga ba in golaha sare ee kacaanku xukunkii iyo awooddii maamulka dalka uu la wareegay kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii waxa uu ku wareejiyey xisbiga hantiwadaaga ee kacaanka soomaaliyeed golaheeda siyaasadda ah in muddo shan sano gudahood dastuur la dejinayo go-aanada iyo kuwa kaloo weheliyaba waxaa lagu soo saaray xaanshida saddexaad ee kacaanka oo lasoo saaray kowdii luuliyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii warqadda saddexaad oo dhammaystiranna waxay u qornayd sida tan gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka markuu arkay mabaadi'dii iyo ujeedooyinkii lagu caddeeyey xaashida koowaad iyo xaashida labaad ee kacaanka iyo go-aankii ka soo baxay golaha sare ee kacaanka fadhiga sideeda juunyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii waxa uu guddoomiyey kow marka laga bilaabo kowda luuliyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii waxaa la dhisay xisbi siyaasadeed oo wadani ah laguna magacaabo xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed labo xisbigu wuxuu lahaan doonaa astaan iyo jiritaan sharciya saddex xisbiga hantiwadaaga ee kacaanka soomaaliyeed waa midka qura ee ka jira dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya lamana abuuri karo xisbi kale ama urur siyaasi ah oo aan ahayn midka ku xusan qodobka koowaad ee guddoonkan xisbiga xaruntiisu waxa ay noqonaysaa xamar waa afar wuxuuna ku yeelan karaa laamo iyo xarumo gobolada degmooyinka tuulooyinka wasaaradaha wakaaladaha warshadaha xarumaha ciidamada qalabka sida iyo hadba meeshii kale ee looga baahdo shan calaamadda xisbiga waa burus iyo yaambo isdhaafsan oo xidigta calanka soomaaliyeed kor ka saaran tahay iyo laba caleemo oo ku wareegsan lix xisbigu wuxuu sii wadayaa mubaadi'dii iyo siyaasaddii kacaanka ee ku caddayd xaashida koowaad iyo tan labaad ee kacaanka oktoobar ujeeddadiisuna waa hirgelinta mabda'a hantiwadaaga cilmiga ku dhisan ee ku cad xaashida labaad ee kacaanka toddoba xisbigu wuxuu yeelan doonaa dastuur u gaara iyo xeerosaad u samaysan qaabka iyo habka maamulka xisbiga sideed marka laga bilaabo kowda luuliyo kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii golaha sare ee kacaanku xukunkii iyo awooddii maamulka dalka ee uu kula wareegay sharciga lambarkiisu yahay kow ee soo baxay kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii wuxuu ku wareejiyey xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed golaheeda siyaasiga sagaal muddo shan sano gudahood haddii aanay u imaan wax dhibaato ah oo laga fursan waayey waa in la soo saaraa dastuurka lagu maamuli lahaa dalka toban muddada ku-meelgaarka ah ka hor inta aan la soo saarin dastuurka dalka awoodda sharci dejinta dalka waxay guddiga dhexe xisbigu u xilsaari doonaan guddi gaar ah oo uu guddoomiye ka yahay xogayaha guud ee xisbiga ama cid ka wakiila kow iyo toban xubnaha guddiga kor ku xusan iyo habka uu ku shaqayn doono waxaa lagu soo saari doonaa xeer u gaara laba-iyo toban guddoonkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha golaha sare ee kacaanka waxaana lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya dhegeystayaal daawadayaal intaa ha inoo joogto xubinta taxanaha taariikhda qaybteedii sideedaad inta aan qaybta sagaalaad ee soo socota ku kulmi doonno waxaan dhammaantaenba idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Bye.